kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com idinkaoo dhegaystayaal sidoo kalena naga soo booqan karaya bogayaga qurbajoog com mudan cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii madaxweyne daahir riyaale kahin ayaa isagoo ku sugan magaalada jineefa ee dalka switzerland waxaanu la yeernay waraysi dheer oo dhinacyo bada taabanaya waraysigan oo dhegaystayaal sidaan hore idinku sheegaynayba noqon doono mid taxana ah ayaad ku maqli doontaan maalin walba oo jimcaha dhowrka toddobaad ee ina soo haya mudane cali sanyare ayaa waraysiga qeybtiisii aanu toddobaadkii hore ku daahfurnay taxanaha waxa uu inoogu sheegay in xisbiga udub intii uu ka baxay saaxadda siyaasada somalilan aanu xisbi kale ku biirin laakiinse aanu siyaasada gebiba ka fadhiisan sidoo kale waxa uu si mug leh uga waramay marxaladaha ku gadaaman doorashooyin xalaal ah oo xor ah oo somalilan ka qabsoonta muddooyinkii loo qondeeyey iyo waxa ay somalilan ama dalkaba dhaxalsiin karayso tabaha xukuumadda ay ku damacsan tahay in doorashooyinka dib loogu dhigo haddaba taxanaha xog waraysiga wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka somalilan mudane cali ibraahim cali sanyare iyo toddobaadkan waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sababaha keenay in isbedeldoonkii xisbiga kulmiye udub xukunka kaga tuuro maxayse yihiin hadda astaamaha kale ee guuxa bulsho kasoo baxaya ee keeni karaya isbedel kale oo saaxadda ka saara xisbiga kulmiye balse marka hore aan kusoo dhaweeyo mudane cali sanyare qurbajoog com cabdulqaadir waan kuda waay waana mahadsan tahay waa si wanaagsan cali aad baad u mahadsan tahay muxuu isbedel doonka shicibka somalilan ee laba kun iyo shan iyo tobanku kaga duwan yahay kii kulmiye xisbiga udub xukunka kaga tuuray sanadii laba kun iyo tobankii aad baad u mahadsantay waa waa su-aal aada iyo aada u qiimale cabdulqaadir labada isbedel doon ee aada sheegtay waxay ku kala duwanaan karaan waktiga oo kala duwan awood iyo duruufaha tabashooyinka bulshada ee ku gadaaman isbedel doonka oo iyana kala duwanaan kara waxay dalka siyaasada ka faalloodaa ku saleeye ku saleeyaan afar qodob oo waaweyn sababaha udub xukunka looga tuuray iyadoo laga yaabo in qaar kalena jiraan jiri karaan kuwaas oo kale ah kow xisbiga udub wuxuu xukunka dalka hayay muddo dheer marka laga bilaabo shirkii boorna ee madaxweyne cigaal lagu doortay ilaa sanadkii laba kun iyo tobankii waxay taasi keentay in bulshadu ka daashay horjoogooda sida dalal badan oo kaleba waktiyada qaarkood ka dhacday oo markaas taageeradii bulshada u haysay daciiftay dhinaca isbedeldoonkana u sii shaqeen waxaa taas si fiican uga faa-iidaystay xisbiga kulmiye oo qaaday ololo siyaasiyeysan iyo mid qabiilaysan oo geedna loogu soo gabal oo talaaley ahaa oo si muuga uga uga ugu khasbaday dalkii gobolada dhexe ee dalka gobolada dalafyadana ugu badan qaaday cirka iyo dhulka si cod dheeraad ah iyo iyagana uga helo barnaamijka xisbiga kulmiye wuxuu ahaa muunad keliya hase yeeshee ololaha beeraysa codka keenay iyo balanqaadkii beeraha lagula heshiiyey ee aan banankooda rumoobin saddex madaxda xisbiga udub oo cabsi weyni gelisay ololihii beeraysnaa ee kulmiye ayaa ka hadliyay miisaaniyadii ololaha loogu talagalay gobolada iyo degmooyinka qaarkood taasina waxay keentay in howlwadeenadii xisbiga xisbiga kulmiye kharayaaco wuxuu kabtanku noqday udub iyadaa isriday cid kharayaanay eersan afar dabashooyin bulsho oo aan waktigoodii la fulin waxna laga qaban iyana way jiray isbedeldoonka maanta dalka ka socda ee ku jihaysan ku jihaysan doorashada sooda inagu soo haysa ee sanadkan isna wuxuu leeyahay waktigiisa iyo durugihiisa u arka waxaa duruufaha ka mida oo caddaatay in caadifadii deeraysneeda gobolada dhexe injineer codka kulmiye ay meesha maanta ka baxday lagala yaabo sida muuqatay in badankooda ay ka codeeyaan sababo badan oo maamuximo ka mid tahay aw baclama aynaan weli doorashadii weli aanay doorashadii bixin waxaynu hadda saadaadin karnaa oo keliya guuxa bulshada isbedel doonka ah iyo waxay ku taamayaan in isbedelku u keeno waxaana isleeyahay guuxa iyo tabashooyinka bulshada waxaa ka mid aha qodobadan soo socda waa kacdoon bulsho oo higsanaya dowlad wanaag wadatasligii iyo isku salaasilkii sooyaanka u ahaa somalilan ee ay ku caalamaashay oo ka reeban xadidaad abajugleyn cabsi iyo xabsiga dhig laba waa kacdoon ku dhisan nabaadi wadaniyadeed midnimo walaatinimo isku tiirsanaan aami aaminsanna iyo sornoolaynta haybadii qarannimada dadka ahayd iyagoona isbitaalkeeni shacbigu u codeeyey iyadoo kuwaas oo dhan warwarsan cidna lagala gelin saddex waa waa gadood dib u soo nooreynaya cadaaladii hawka madow lagu riday iyagoo soolkii la maraya hagaabiyay si loo helo cadaalad sugan oo la taaban karo bulshaduna u sugan tahay iyadoo sool dhexdhexaad ah oo xaq sool hufan leh iyo cadaaladeedoo sala keeni kara afar waa kacdoon ku adkaysan doona in la furo maxkamada u gaara dambiyada qaranka laga qabo ee la xiriira musuqmaasuqa boobka hantida qaranka iyo khayraadka dabiiciga ah ee la wada leeyahay si loo elitiro mustaqbalka dambiyada hadda dalka xeaaiye waa isbedel doon isbedel doon horseedi kara saamaqaybsa xalaala oo gobolada dhammaantood iska arki karto waa rabitaan bulsho oo maamul besineed oo wax ka bedeli doona qaabka aabisneedka raamaha fulinta ee xukuumadda xoojin doonana awoodaha maamul ee degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada si ay u noqdaan xudunta ugu muhiimsan ee horumarinta bulshada abuuri doonana dhaqan dhaqaalo cusub dhaqaalo cusub toddoba waa kacdoon ka reeban maamul xumo una horseedaya maamul wanaag wada noolaasho dhaqan wanaag daacadnimo iyo kartiya hofaan sideed waa isbedel ixtiraami doona dhammaan xuquuqda aasaasiga muwaadinka ee ku cadisiinka dalka taliyada kale ee u dirsan somalilan iyo qawaaniinta caalamiga sagaal si loo helo shaqaalo dowladeedoo u shaqeeya bulshada oo aan ka shaqaysan waa isbedel ku adkaysan doona wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyo sharciga shaqaalaha dowladda u dirsan toolsin doonana tayeynta aqoonta shaqaalaha iyagoo ku shaqayn doona qandaraasyo mudaysan oo la cusboonaysiin karo oo dhawraya shaqadooda iyo xuquuqdooda si joogto ah ahna u qiimeeya kartidooda iyo hufnaantooda toban waa isbedelka dhabayn kara ixtiraafka somalilan dibna usoo nooley usoo nooleynaya ololayaashii raadinta ee muwaadin kastaba uxusuduuba uxusuduubnaa koob iyo toban waa isbedel dib u dhisi doono midnimada qolbajimo soona celin doono xamaasadii iyo qeeradii wadananimo ee ku aanbaxeen ka hor intaan si deeraysan layskugu murtad labiyo toban waa isbedeldoon dib tooska ugu iftiimin doona halkay ku sugan yihiin kumanaankii asini ee loo yaqaanay saaxiibada somalilan ee xukuumadda hadda joogta cillada ula dhaqaaqday kuwaasoo ay ku jireen xildhibaano yurub iyo afrikaba lahaa saxufiyiin afar qaaladood ka tirsan broofesada broofesado badan oo wax badan ka qoray qadiyadeeda siyaasiyiin culculus iyo ururo bulsho oo daafaad dunida inooga doodi jira kuwaasoo dhammaantood baxsal weyn ka geys ka geysteen ictiraafraadis waxay xiriir saaxiibtinimo iyo wada shaqayn la lahaayeen dhammaantood xukuumadihii ka horeeyay xukuumadda maanta saddex iyo toban dareenka bulshada isbadadoonka ahi uma daba joogsan doonto soomaaliya oo keliya qadiyadda iskhilaaf raadinta somalilan kumana xili doonto masiirkeeda dal keliya oo dal ahaan ku sheeganaya dad iyo dal ahaana jiritaankaada aan aqoonsanayn afar iyo toban waa gadood musuq maasuq diid ah oo xaaraantimeynaya boobka mas-uuliyiinta ku hayaan hantida qaranka shan iyo toban waa gadood shacdi oo eex iyo qaraadakii diid ah oo ka cadaysan sharci uqadeecinta loo sameeyo ganacsatada iyo muwaadiniin gaar ah si ay uga faa-iideystaan hantida qaranka iyagoo loo la baalma siinayo nidaamka xalaasha ah ee tartanka qandaraasyada ee jilaku dhaqan lix iyo toban waa isbedel ka damqanaya sicir bararka iska socda ee la xakameyn kari layahay nolosh noloshii bulshada dayarta ahna ayeey karisay macluul baxsanna ku ritay waa waxaa intaasu raacaa iyagoo tabashooyinkooda la iska indhasay toddobiyo toban waxaa waa gadood laba cashuurood kobin oo sanad sanadla ah diidan kuwaas oo aan is ogeyn oo kasoo kala baxa dowladda dhexe iyo dowladaha hoose taasoo dabadkab dhaqaale ku keentay bulshada danyarta ah ganacsatada guud ahaan iyo gaar ahaan ganacsatada yaryar oo ay ku jiraan walatada sideed iyo toban waa isbedel ka calooday nidaamka loo xilo dhalinyarada u baxda fursadaha dabadda ee waxbarasho ee dalalka aynu saxiibka nahay inooga inooga inagu deeqaan sida etoobiya masar iyo kuwa kuwaasoo lagaga cabanayo in qaraabakii lagu xulo marmarka qaarkoodna lamar go-aan loo furo tartan lamar intaas le madaxda maamulaysa iyo madax kale oo ka sarraysa ugu qaybiyaa guryahooda ardayda xirsadooda ah dartala-aan sagaaliyo toban waa cado xoogan iyo cabasho taagan oo ku wajahan nidaamka shaqaalaha dawladda loo qoro ee tartan la-aan la-aanta ah kuna saraysan qaado aan qaadtee iyo liisas magacyo shaqaale ku yaaliin oo la isdhaafsado shaacbadda ansixinta ugu dhufato komishanka shaqaalaha dowladda taas waxay keentay in hay-adaha xukuumadda shaqaalahooda ay dhinac cid gaara uga ra ugu raray ugu raran yahay iyo shaqaalaha oo si cadaalada loogu qaybiyo gobolada iyo dowgoyinka
waa hagaag dhegaystayaal waxaanu intaa kusoo gunaanadaynaa qeybtii koowaad ee waraysigii dheeraah ee aanu dhowaanta la yeelanay mudan cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaa wasiirkii qorsheynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii madaxweyne daahir riyaale kahin oo isaga oo jooga magaalada jineefa dalka switzerland inooga waramaya khadka telefoonka dhegaystayaal hama ogaanina qaybaha kale ee waraysigan oo aanu maalin walba oo jimcaah idiin soo gudbin doono haddii eebbahaweyne uu raalli ka noqdo intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabduqaadir xuseen guuleeda oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo